askari umayba kumideya dadka inta badan warbaahinta ka shaqeeyaan waana mayba kumidaya dadka baanroogtada eh waana haka jeedaan qowmiyadda degalay marxla oo degayan lita gobol ee koonfur galbeed miday marka hore ha ka dhawaa warbaahinta koonfur galbeed ee soomaaliya ciidan mahadsanto maaxiye siimahadnage websiteka gaarsii wadani news labaatan iyo afar iyo radio warson ciidan mahadsanto marka hore mayba kuweydiyaane sababtaada haniin la hariirtii sababtaana hasiin hariiri yaa wari etaa maadaama oo wadankii hata dhibaato eed an far badan iyo ka teeganta dhiniga abaaro ah iyo weliba dhiniga siyaasada oo nafta tiitiye an fadhiyana walaayarkooda an malayaas inay dadkii oo reer arlaadi walaayarkoo isu fiiriyahayaan isu hutaayahayaan arrimoogasoy daraadiyo oo weliba ana eed ee hoog an saarow dhiniga abaaro sababta sheenti iyo sababta oo meelerahay dadka abaaragaasoy sabab an haayeen isalanku kubaha kor oo marlabaad haniinkanagada korna iwara lambaahanyi ini laqobd arrimoogaas ya jeerada lahay geek ini ana ku hadala abaarta hata ka jarta koonfur galbeed soomaaliya yaley ma haysata dhammaan wadanka soomaaliya ya haysata laakiin deegaanada koonfur galbeed wayba kukugadiisantaa maamul goboleedyada kala jiraan ee dadkii sida oo maamul goboleedyada kala dadsho yoon caawiyahayaan haana kii kaana walakugaabiyan malayasa markuun wayba fada lahay horta kow ini dadkiyo fahmaan sababta oo abaartun sheenti may eta sidiiba aan abaartun ilaahiya sheeni laakiin wayba
may adamayda faraase dadka ansurumeen ini iyo caawiyaan dadka walaalo eh oo meel walbaba galeen hata may oo kale magaalada muqdisho mayba lakasuubiyay kulama lakusuubi beesi laka aruuri dadka madaxda hadda insharaxan ee wadanka gobodaan iyaa beesi laku qaadi gudaan aftarjasaasad kala ururo kale jiraan oo iyona saasaata gudaan ka shaqeeya mayba taawayaasa ini linsirumey inkastoo linwada deersii korna hatana intii tilaaba la gaaday may mumuuqato inaada taasay difirahayd maya ana midi firahay dad badan oo walqobadeen oo iyo kumid eta taaha charity foundation meel eraay ururka kale oo isuuna baydhowo ka dhisno eed an far badan shalgadiisan dhalinyaro badan oo kenya haana roogan haan xama roogan oo idris abdi dhakhtarse xildhibaanada kumid eh iyo dad badan oo binaanka roogan jaariyado eh walbadana la qobaday taas midlihii muddo firahaye mayka gaabani markuun hati una ena dadka haka jeeda deegaanadaasi inwalada ha qaadatay sida maamulada kale walan qaadayan una walman caawaya hayna una mayka gaabani maayo wala wala una kuku gaabini ya waybeta dadkun haddii ada raashin leed angada ibiyo waraaban ooda sida geeka aameen baran ku qaadayaan waana haareen laakiin waylan baahanyaha dadkun an baahanyina ini oo langada riig langada riigagaasay oo markaas lanka qodow eerar tusaale ahaan hata sade bilood ya ku dhaman roob roobkooyowje ilaahay hoo basheenoona walmaka eh marka dad badan habog taala doonaan dadkaasoo inta hambog taalan way lafaday meeliyo roogan in eelanka qodo tusaale ahaan hal riig bes ama lama riig haddii la gada meeli oo shan boqol qof ha ka bog taala lahayn shan eel tuman eelanka qodo ma habog taaleen laakiin hoob hata riig anti langadna meelititio eelnaneenka qodna kullijo haqaha doonaan weliba way baan eed anjeerada lahay aan oo fursadaan ku faa'iidaysadaw ururka golo badbaadada oo oo meel eraay xamar iyo hata beesa badan dad xildhibaane iyo dadka musharaxiinta iyo ku aruuriyan waybaan eedan kala dardaarama lahaayeen ini iyo gadan ee riig iniyo gadan oo idris abdidhakhtarsa iyo dadkaasoo iyo kumid ayin iniyona wala iyo hata galanta ka haayaan raashin iyo biyo on ka gadna riig iyo ka gadan oo meelogi abaarahayti dhiniga bakool heji haatoy iniyo saasameeyan ya kala tari lahay horta runtaa riig wala baahanya laakiin hata baaha jirta biilaanga jirta inti riig la godo lahaayi maroonayne marka hor horta dadka ini afjo walankatara sidaada sheegdiyu dadka inta badan magaalada baydhabo banaanji iyo roogan dadkii baadiyada rooga ilaa iyo hata langwaldeysi male xaan oo magaalada baydhabo banaanji roogan bes ee warla sii hay marka dad kale yaha bog taala doon inta han bog taala meeliyo roogan inta lanka qoda eel ya muhiim ah hataa han magaalada baydhabo roogan langwalba ya wal injiyahay dadka magaalada roogan raashin sii hayaan bii sii hayan marka han kale oo hata handhahna ini arantiyo laku dadaalo fayle maamulka koonfur galbeed saabso saas saas oo kale usun wayba usun kala dardaarma lahay inay iyo hal riig misir lama hadii la fado haadan iyo gadan oo si degdeg ah gadan si oo dadka meeliyo ruwan eeral lanka qodo ee way kale oo ana faday inay ana ku hadala ee wal badan oo lan baahanyi inay lis weydiyo oo lan is weydiyo baadan argaan abaartun sideeba ma sheentay su'aal eed muhiiman eh oo dadka dhigahaysa failure dhigaayo ku dhumunsadan lambaahinyi iyaw jawaabtiyana sifayliyaan hay kana badan ya darasi waan ha imbati sababta way ataha dadka oo baadiyaada roogan lan walba way baleeyaha beeryaroyto yalay walaa misge aan ku hangohe hooba hangota kisto yaraa ku reebada inta kale magaalada ha kashbe beesa ragiisa yalla ku siiye tiita lama dadkii ware iyo meelo biyo ka keediyaan maqodadaan marka wayba ana kala dardaarama lahayn dadka baadiyaada ini war badan iyo qododan koow ini minskeedun iyo magaalada iyo hanroraan iyo isku dhaafan walaajo bakaaro iyo kashawadan lama ogsana sababta oo iyo misgeeda hanroraan dhar iyo koba iyo sokoraan baahanyin taasna wayba iyo ku kaaftoomada koran ini irin iyo adoodadan hoob iyo irin qof walba irin irin usurlahaada adoodada hooba dhar i koba iyo sokor umbaahda riido yar to kumid aya gadada iyo misgeysna saas aan ka badbaadaas kasi markii aad leegto dadka ay suuqa misgeeda sheegnay haddii dadkii misgeeda reebadaan maymataawiyaasa inay dadkii kale oo beer abuuratadan hayne misgeedi kagaalawaasa tan lambaahini oo annafadowba yeego ini dadka oo magaalada roogan misgeera laka dhaaloy oo beesa sifayra lunku qaada la nibardhow tan anfadow yow waayo dadkii magaalada roogan lan walba beesiley dukaamiley ini waldatay ka taran mafadow faanteeda dadka oo magaalada roogan iyo baahama qofadaas lan walba shaqaysadahay dada banaanka injiran laakiin dadka aan baahan in arrimoojo lagu fikri haan baadiida ka noolan yow hata dadka oo magaalada roogan tusaale ahaan wayba tarahay misgeed intii laka gaalayo ma infadaas okay misgeeda dadkii intaas u dhibaatay hamarayan insheenayan walbilahan sameeya wantiyalla insheene xitaa ma goradaayan iniyo riigayo gadan dadkii oo intaaso dhibaatee hangmarahaya hanshaqeeyahay oo quudiyahay ini riigan gadan oo eelan qodan ma goradaayan marka saadarhaadiye wayba la fadayhe arrintugaana makusuri ma doon ilaa iyo dadka baadiyaad aan kuwada deersiyo magaalada addeena koo dhex gala anina reer magaalka difaaco ma reer magaalka naftarja masjida gaadahayan dadkii reer baadiga hayan beesad iyo kubedeladeen naftarja intii wala isku aruuriyan may eedad iyo war may goda waaye mali ahay sababtii oon kaodada kornayo way beeta misgeeda lisheeni magaalada lisheeni dadkii intaasoy dhibaato iyo haka maraayaan beesa yar oo ragiisa iyo kusiyaayaan haddii ooyo beesada misgeeda haqoti beesa macquul iyo kusii lahayna dadkaaso isbii lahaayeen saas sababta sheena sieta oo dadka oo magaalada roogan ka qaldanyin ee male horto ogsana dowlad oo walaagi iska miisamaas oo sheeg walba go-aan an gooysa male laakiin hatana dadka oo magaalada oo walgorotada oo dadka kiiyo oo misgeed ansheeno intaas hool ahan sameeyahay malabka ansheeno subaga ansheeno waliyo intaraayaan male inta badan reer baadiyaago wal badan iyo magaalada sheenaya waana raqiisa la kasiye ma iyo makuwaanta waana intuu sanaba abaar hagobadaasay ini iyo fiiriyaan may dhibaato kinka koy doon dhibaatada hadareerta may nagado doonta haddii ada walaay ada galanta ka hayto banaanka isku biidi may taas maka fikirayanayo beenta ma ee taasoy kii raacsan dhaliilasoy dhaliil eed umiin oo aan reer baadiyaalka an an haay yow beera wayba antaa badaan sidii aboojo kontonaad us antaa badaay ya antaa badaayan dad oo mayl eraay noolala hijiya iniyo meel koryo ku saydan fadaayan maaba eb dad xisaabta mau ma eb haddii oo dadka reer koonfur galbeed oo baadiyada roogan iyo xisaabta ma lahayna wayba haada lahaynaha dadka anka noolal feela guud ahaan wadanka soomaaliya wala oo meelo dhikii xisaab laagu wayba marlamaad i mar saddexaad anka nagaya dadka baadiyaada roogan oo adeeradaan iniyaalkaana abtiyaalkaana abooqyaalkaana eh in arantiyo wal ku bedelan walaajo iyo keedsadan oo masqantiyo furan irin iyo weel dhadan bakaaro iyo marwalba ambuuhan walaajo suugahan iskuku shibna ragayslunkuku ganna taasa kawaaniye dadka oo baadiyaada roogan ee marka iyo sababan ee arintun walbadan ahana nagati walbadan ana mayla raayis reer baadiyaaga suubiyan ini iyo misgeediyo banka sheenaan gadan laakiin mafay lahaada fadne haddii iyo gorada waayan ini iyo misgeediyo keedsadaan ini anshuurta dhaalakugu weela meelo loorka iyo misgeediyo ku gadaayaan tusaale ahaan soddon kun shilin soomaali ah haddii anshuur beesadaas ku badan la saara magaalada madin laha giliyow loorka misgeeda ee anshuur intaasi intaas ee la dhiibe haddii la ero fadne may makiin lamuuqada fadne ini yaraada lahay timisgeeda magaalada laha geliyo haa haddii oo horta arrinta sa- tan aday sheegahayd canshuur iyo la sameeyey hadhowti haddana weylay layska qiimaya yihiin misgeedii inta markaas canshuurta la xaquuqaadi iyo dadkii oo magaaladii yoona eh, gadadayan canshuurtiya dadkii baadiyaalkii dul saarayaan hatana isla meelilay kooyasa dadkii baadiyaalkii beesidii owel hor iyo hanxarooyas leen haroosa waayo haddii misgeeda magaaladii oo wada sheena canshuur badan laku qaada hadhow dan weylay ka daraayan canshuurti laku qaadayaa ku daraayan sidii hore be- ee, beesidii onka gadada jireen bis ay le inka gadadayan ee marka laakiin laakiin lang ba- baasti bariis ee raqiisa argow misgigaale ma gadado garadayan misgeeda sida ada malayeesa ma eh misgeeda wayba etaha tan ankafayla iyo wayba laku samaysaday soorta laku samaysaday way laku samaysaday ambuur hanshara laku samaysaday ee s- wayba laku samaysaday he- ee ee ee ee mishaari laku samaysaday way kaloo laku samaysaday he cajiina laku samaysaday anjeero laka dubidow wal badan wayba ku nafaqa badantaha ee bariiska iyo baastada ku nafaqa badanta dadka reer koonfur galbeed nafta tiitiyo hata ini misgeed eediya muhiimin ta sifeyle aan faham aan fahmayn wadanku waa banaanka eh baba mar xitaa haddii oo dadka reer koonfur galbeed misgeed aan gadana waylan dhoofiyayihiin dhinigaas iyo ilaa bar ilaa somaliland misgeed iyo geeka ka noolin dadka reer koonfur galbeed soomaaliya yaa ka go-aasa hal kale oo aan hilmaamay oo atan hatowi iyo jirto oo dhiniga koonfur galbeed soomaaliya ana kala dardaarmaw sadaada la dareerta waagii dowladda siyaad bara magaalo walba wayba kiyaalayha ee meel oo hool ee eedan weyn oo adc la erow oo hataba baydhowya kiyaalo xudurka taal dadka markii beero on gohan canshuur oo misge ee ama gale ee laha ku qaado oo meelilanka keediyaw hadhow dem haddii abaar dhihi diblanka kanago way jarjartay ini arintaasoy nafta tiitiye lahana lahanaga lanka la erow ee wasiirka beero ee midoowe nuunow isuna lan oo aqoonyahan ee oo walgorod ee dadka kiiya eed injeero wayba usa kala dardaarama lahay maadaama wasaaradiis ee dhinagaasoo yeen qaabilsanta ini tookadun ilaahay hoobe era sidii onito dadkun dibdamb abaaraninka ka dhihi lahayna la sameeya istaraatiiji fayla lan sameeya oo waana si maamulka koonfur galbeed riig wari haada lahaayeen badanaadan ama yaraadan lanka gada lahay arrintaasoo isu anfadheeda yaa ma- macnaha isuuna meelun hankaka jeediye dhanka dambeyti guud ahaan dadka een beer falatooda ee ama beer beero taabadayan ma inka baagan lahayti dadka beero taabadaan hal iyo anka baaqe maamulka koonfur galbeed hal iyo anka baaqe ee gudugun oo mele raay oo mele raay idris abdi dhakhtarsay ee hoo ataha mar roogana ee beesada iyo aruuryan yan habadoo anka baaqe koo wayba ana ka hormaray dadka baadiyaalka iyo ka hormaray wayba laha hindhoogin fura sudun sum- sime eh waraawun abaartun ilaahay sheene laakiin isi sababan eh anadaasa seenka ka eedoya sababtaan seenka ka eedoya wayba ata misgeedi yaa magaaladaas kuku shibaasan irin madhagadaasan meel eraay usa ee beerogi lan walba oo doyar yalley mafadaw ina beero kale oo silaa ay usa sii samaysada beero weyn samaysada mafadaw lan walba sadde bilooda hool oo beero ay qoobada inta kale balaanta hor fadhiidan ini isin howlqabatan mafadaasan waroogi hal war oo yiriis ee yaa intaas oo boqol oo kun oo qof iskala fiiriyaasan waylan baahanya ini wara badan isin qodatan oo biika keedsatan ini beerooyin ugu wiinadan beero wiin samaysatan ini irin taabat irin samaysatan ini misgeeda magaalada anan sheegna tan horta reer baadiyaalka taasa eedanka kawaanaya waan arrin faylow ini arrintun qaadadan yaa rajeeye tan lamaad dhiniga oonay tahow idris abdi dhakhtarsay yoona way barleha oo hati hoob iyo i dheegahayan waray oyo hatahayan badanaaden ama yaraaden ini riigyo ka gadan oo sidii dadka baadiyada rogan ilaa ay hatahan bogtaalna oo dhiniga bakool haddi falaas an badanaatoy hal qiimayay meele anka doron eelal hal anka qodo yeera lahay taasoy maadaama hata dadkii oo magaalada baydhow nisliwada surumeen dadka hataa bogtaale magaalada banaaji roogan oo maalin walba wala sii haay tan oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya usuna wayba kala dardaarmaeha sudun some eh isin dadkun hormuud an eh wayba sheegadaa sanaha ini mas-uuliya ku etin madayo un etin ya sheegasan wayba lasiin kufadayha ini isin riig gadan oo yaraadan ama badanaadan oo isin mayl raaya wal mar- mar dambana ee maga fayrasiinka kanagadaas ee lambaahanyi ee midoow nuunow oo wasiirka beero ee usuna way barleha mahasanta dadaalka iyada aan faylay dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ka aaminsanyi laakiin adigana wayba weerasaha ee maamulka kiika sidii oo ee riigigaas iyo ka gadan lahaayeen arrintaasoy kala tari iidan mahasantiin dhammaan reer koonfur galbeed soomaaliya way barlehaha hal nagado dad isku duuban tiite lamaad walaan oo qabyaalada la eraw oo ee soomaalidun kala dadka afmahatiriya ka hadalow burburiydi ee unuuna saasaatow ay nagana qabyaala wasaarid walle ee raw deegaanada tiitan halku ilaaliyo lanka reer koonfur galbeed soomaaliya hoobe ay walkale ay la galnay saas hal nin siinsadoy marka kulligiin eedaan mahadsanteeg maaxiya adeena keegmaha nage iyada umahadsanto kaasmay bahayay madaykeero oo u sahanoo kula hadhidhi qadka teleefoonka waana kumid eh dadka banaan ruugtada ee waana ha ku jeedaan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyada umahadsanto sidaad ah- sidaad hanin la xiriirta adi mudan ee iyo war- radio warsan